horta dee anagu dawladda uu soo dhiso cumar cabdirashiid waa dawlad laga filayo inuu soo dhiso galo wasiiro uu soo dhiso laakiin saad ogsoon tahay baarlamaanka ayaa marka in la horgey ay tahay marka kulliba waxaan isleenahay baarlamaanka soomaaliya markuu go-aan ka gaaro oo golaha wasiirada la ansixiyo ba markaas yay noqonayaan markaa golo wasiiro oo aan la shaqeyno oo beesha caalamka ay la shaqeeyaan oo shacabka soomaaliyana masala marka ilaa hadda hadee waan ugu hambalyeyneyna tilaabada u qaaday ra-iisul wasaaraha waxaana ka warsugeynaa tilaabada soo xigta baarlamaanka ay gaari doonaan dareenkeena hadee waa intaas weeyaan marka waa tilaabo wanaagsan waxaana rajeyneynaa inuu baarlamaanka runtii go-aan ka gaara waa gartay markaad eegto kasoko baarlamaanka idinka igaad ahaan qaabka loo soo xulay dadka ku jira ma ku qanacsan tihiin dawladdan dawladaad la shaqayn kartaan waddankana hore u socodsiin karta inay tahay horta anagu hadee dawlad ma soo xulna dadka dawla dawlad walba oo igaad ka tirsan golaha wasiirada madaxda qaranka ayaa soo xusha waa iyaga u arka inay fulin karaan barnaamijka looga baahan yahay annagana hadde maadaama aan dawladda aqoonsan nahay oo dawladda federaalka soomaaliya la aqoonsanya dawlad shacabka masalaysa inay tahay tilaabooyinkan golaha wasiirada waa go-aan ay iska leeyihiin maata madaxda qaranka marka iyo hay-adaha qaranka oo sidii baarlamaanka oo kale iyagaan oga dambeynaa maarata illa anaga kuma lihin awood yani inay fiican yihin inay xun yihiin shaqada say u gutaan unbay ku xiran tahay intii aad muqdisho joogteen toddobaadkii hore oo muqdisho uu ka dhacayay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee igaad markii ugu horreysay lagu qabtay muqdisho muddo dheer markaad madaxda soomaalida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iska aragteen arrimaha ku saabsan dawladda cusub khilaafkii dhowaan laga soo baxay ee siyaasadeed maxaad isdhahdeen anagu hadde meesha shirkii golaha wasiirada oo ka dhacayay soomaaliya ayaan u tagnay dawladda ayaana shirka martigelisay khilaaf iskumaana soo qaadin waxaan runtii ugu hambalyeyneynaa runtii martigelinta wanaagsan oo dawladda ay muujisay inay soomaaliya gudaheeda lagu shiri karo oo weliba caasimada shir heer wasiiro arrimaha dibadda igaad oo labaatan iyo sideed sano runtii taqriiban wakti inta oo kale horaan halkaas ka dhicin waana ugu hambalyeynay hawsha wanaagsan ay guteen waxaana isleenahay runtii wax badan bay ka bedeli doontaa fikradda iyo aragtida klima beesha caalamka ka qabi karta dawladdan waa gartay maxay muhiim u ahayd muqdisho in lagu shiro horta midda ugu muhiimsan waxaa weyaan muqdisho waa caasimadda soomaaliya waa meesha runtii u baahneed inay degto si caalamka degaan waddanka kale sidii ku dega waxay fariin u ahayd runtii inay hadda dawladda soomaaliyeed ay ku shaqeyn kartaa caasimadda islamarkaasna ay ku martiqaadi kartaa marti aad aad culus waad ogsoon tahay shirkan waxaa ka horeeyay shirkii golaha united nation security council uu ku qaatay xamar inkastoo eeboorku ka dhacay waad ogsoon tahay shirkii ka horeeyey oo islamic africa arab league ay ku sameeyeen shirar fara badan oo heer caalami ayaa ka dhici jiray maaragtay caasimadda inkastoo eeboorkay ku shiri jireen laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay maaragtay gudaha magaalada oo weliba hotel hotelada magaalada kamid ah inuu ka dhaca sidna caalamka meel walba sharcinkan uu ka dhaca marka waxay nala tahay waa dhiirigelin waxaana runtii ay keenaysaa kalsooni inay beerto in dawladdan ila taageero shacabkana runtii kuwa caasimada degan qaarsaana inay u bislaadeen martigelin sharcinkan oo kale ah dan waa runtii qarannimada soomaaliya aniga aragtidayda waddamada igaad ee ka qayb galay shirkii muqdisho afar ka mida ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya oo ciidamada amisom ka mida dhinaca siyaasadda haddaad eegto igaad door firfircoon ayay ka qaadanaysaa arrimaha dibudejinta siyaasadeed ee waddanka markaad eegto sanadkii aan soo dhaafnay waxyaabaha ugu waaweyn ee igaad ay lugta ku lahayd ee idinka qabsoomay soomaaliya maxaa ka mid a horta marka igaad aad laga sheekeynayo shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha guud ahaan inay ogaadaan soomaaliya iyadaaba igaad ah igaadna waa soomaaliya soomaaliya ayaa runtii saldhig u ahayd ururkan allah u naxariistay maxamed siyaad barre ayaa runtii madaxdii as-aastay ku jirtay muddo badanna waxay ka tashanayeen si ka urur aanay isku caawin karaan wadankii wadanka liita kan kale sidii ku caawin lahaa wixii aan isku taakuleen lahaa marka horta wakti haddee hadda aada fiirso doorka igad oo dawladaha dariska ay qaateen siaad sheegtay ciidamada jooga meesha waxa weeyaan boqol kiiba sagaashan waxaa la oran karaa waa ciidamada dawladaha ku dahooda igaad annaguna runtii waxaan mar walba isgarab taagneen dawladnimada soomaaliya si loo xoojin lahaa dowladihii kumeel gaarka ah waxaa lagu soo dhisay caasimada mase wadanka banaankiisa jabuuti ayaa u horeysay markii dambena waxaa loo soo kacay kenya oo labada wadan oo ka tirsan maaragtay igaad haddana marka ciidamadii gudaha imaadeen oo wadamada ka socdaan waxay caawinayaan ciidamada soomaaliya sida ammaanka wadanka loo xaqiijiyo marka annaga horta ummadan waxa weynu noo qabsoomay inaan xoojino dowladnimada soomaaliya oo dowladdan ay noqoto dowladda hanan karta shacabka islamarkaasna lagu aamini karaa mustaqbalka soomaaliya baarlamaanka dhisanna hadee baarlamaan aad arkeysa doodiisa siday u kulushahay mar walba maaragtay aada iyo aada u firfircoon oo oo shaqadiisa aada u badan tahay hadda sida muuqata marka runtii anagu hadee wax program gooni ah oo ka duwan programka shacabka soomaaliya dowladda usoo bandhigtay ma jiraan marka mar walba waxaan isku xilqaanaa inaan garab galnaa programka dowladda ay leedahay waa garta mararka qaarkood marka laga hadlayo daanaha wadamada igaad qaarkood marka siyaasiyiinta soomaalida iyo dadka khubarada ee arrimaha soomaaliya ka faallooda eegayaan mararka qaarkood waxay soo qaataan in wadamo ku jira igaad marka la magacaabo kenya etoobiya oo kale danahooda gaarkaa ay mararka qaarkood dhex galaan kuwa igaad arrintaasi sidaas may u jirtaa wala horta danaha gaarka mid ugu muhiimsan oo dowladahan maaragtay hadda ethoopia iyo kenya kuwa safkor ila iyo jabuuti inta ugu weyn oo qaar kaas waxa weyn inay soomaaliya nabad noqoto maxaa yeelay haddii soomaaliya ayna nabad ahayn ayagana nabadgelyo darre ayay ku noolaanayeen ma yani shaqada wadamadooda ma fuli karto way isku xiran yihiin xuduudda udhexeeya marka danta ugu weyn oo hadda runtii ay laxan karaan aniga say ila tahay waa nabadgelyada marka nabadgelyadana waxaa sugi kara shacab soomaaliyeed waxaa sugi kara dowlad soomaaliyeed waxaa sugi kara ciidan soomaaliyeed oo la dhisa marka aniga waxay ila tahay yani dan taas ah oo muhiimay u tahay inay soomaaliya burburto dowladaha deriska ay keliyihiin ma jiraan haddii taas burbur soomaaliya waa un burbur dowladaha deriska ah marka qof haddee burburkiisa ka shaqeyn karana runtii aad iyo aad bay hade arrintaasi u adagta in la aamini kara marka anigu markii hadalkaasi lasoo jeeday wakti walba waxaan un ku jawaabaa wadankan soomaaliya waxaa iskale soomaali in utashata la rabana waa soomaali marka nabad buu soo maray haddana dhibaataa ku dhacday dhibaatadana gacantooday kula imaadeen haddana gacantooday ku sixi karaan waa gartay markaad aan ka hadalno arrinta ku saabsan hogaaminta igaad tobankii sanooo lasoo dhaafay marka laga hadlayo hogaanka igaad inta badan boqolkiiba siddeetan boqolkiiba sagaashan haddaysan ahayn waxaa u haysay baa la yidhaahdaa hogaanka dowladda etoobiya sanado fara badanna way haysay etoobiya oo isku xigxiga oo lix ilaa toddoba gaadhaya marka dadka qaar eedayntay soo jeedinayaan waxa weyan etoobiya inay igaad u isticmaasho bud siyaasadeed oo danaheeda ay ku fuushato maxay kula tahay hadalkaasi hadal jira ma horta hogaaminta igaad waa waxaa ka gaara go-aanka waxaa iskale maaragtay madaxda urugoboleedka iskale haddii toddoba san toddoba toddoba wadan ay ka tirsantahay igaad maaha ethoopia iyo soomaaliya iyo kenya keli ma aha marka haddii toddobada wadan haddii ay ku qancaan inuu hogaanka wadanka u wada wax wadanka keliya dan uu ku fushan karo toddobada wadan ee raalli uga noqon karaan oo khatar ku ah nabadgelyada yani wadankaasi horleeyi waxaan umalaynaya inayna jirin marka waxaas hadi wax aad lagu mashquula maaha hogaanka qofka le iyo qofkii aanan lahayn maxaa yale wax hogaanka keligiis uu go-aan gaari karo oo fulin karana ma jirto oo ilaa hadii ay haddii la rabo go-aan sida ururgoboleedka uu ka gaara soomaaliya waxaa fulinaya golaha fulinaya golaha hadda waxay ku jiraan saad ogsoon tahay soomaaliya waxaa kasoo baxay warmurtiyeed waxay kuqorbibiisa ku qoran unbaa wixii udhexeeya ayay tahay marka yaa hogaaminaya iyo aan hogaaminaynin wax hadda gooni oo faa-iida ziyaado ee waddan uu ka heli karay hogaankaasi ma jiraan waa gartay laakiin kaba soo qaada inay tahay astaan ama calaamad ama maxaan ku idhahdaa ama guul diblomaasiyadeed soomaaliya oo kale waxaan hubaa inay jeclaan lahayd inay guddoomiso ururka igaad marka waxaad leedahay madaxdu intay sanad walba shiraan ay magaca ugu horeeya ay soo qabtaan waa etoobiya waxay dhahaan etoobiya hana hogaamiso may may maba laga tashado taas dan weyn badnaa maba ahba dee soomaaliya hogaanka rabto inay hogaamiso cid hor taagan oo aan hogaaminin ba lema ma jiraan wax hadda yani annaga oo muhiimad gaara u leedahay yaa hogaaminayaynan jirinba yani wax oo ziyaado oo oo dhaqaale oo lagu siinayo hogaankaas wax dana gaani oo hogaankaas qofka uu hayo ku fulin kara wixii intii ma jiraan marka soomaaliya runtii haddii hadda ay wadan ahaan ay doonayso inay hogaamiso horaana way hogaamin jirta haddana cid hortaaganna male marka laakiin hadda qiimo weyn bu kuma fadhido oo hadde arrin ajenda noqon karta oo laga doodaba maaha